gudoomiyaha gobolka baaya cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu la hadlay shacabka ku nool magaalada baydhabo inay ku dadaalaan sidii ammaanka magaalada ay ku soo hagaagi lahayd iyadoona ay jiraan dhibaatooyin ka yimaada dhanka iyo ammaan darada wal kasta oo geeyka suurtagalahay la dhobadahayona way saldhigan ahaa ammaanka ooba kulligaan aan iskukaalana nabadgelyada una mayla raayn ku wada shaqayna howlaha ta dareerta iyo shaqo abuurka iyo jidhalowka iyo howlo kaleedkaba degmada ku dareeroba ma suurtagalaayan marka way fadaanay bulshada qeyb kasta nooc kasta haada shaqsi kasta haada inay ammaanka ku qeyb qaada si mayla raayo howlo dareer oo horumar kale iyo bulshada shaqo abuur shabo nehergalaan suurtagalaan lan kasta oo bulshadaasayta mayla raayay farsamo cusub oo dhaxalgal ah haka siyaadowna waylanaha welcom ha ka dhowaada deegaanku walnala dhobada bulshadaasayte ciidanka baasiinfankasayti dadka ku shaqeeya gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiso waddooyinka burbursan ee magaalada baydhabo iyo meelaha biyo fadhiisadka ah asigoona taasi ku tilmaamay inay tahay bilicda magaalada baydhabo dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay ka faa'iidsan doonaan dhisidda waddooyinka dadkii dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo oo ka yimaaday qaxootiga kenya si ay shaqo abuur ugu noqoto ama adablaaga e iyagu taas daraaddiya marka maadaama xaafadda jiditeeday adabla'eyin fursadtan inay ku faa'iidaysadaan nooca araada la kashabow jawaame iyo qaabka arday howlo liingobadowna xaafadda dhiibwiinku jeysata guddoomiyaha inka horreeya fadaana hay-adda iyo maamulkan iyo kormeerkii lahinka talagal ay ka weeldhadaan guud ahaan mayla raay barnaamijka shaqa abuurka e liinka talagali dadkaas ha nagadeen oo idoojo ha ka nagadeen saldhig nagadayan in mayla raay howlagaasayto liinfuli oo yoon adeegasayta deganaasho ka helaan iyo muhiim ayeen marlamaad ha dhawaayan marka lama hoolod yow shiidku lama shimbirla ka dilow mado ini bulshadii dhaqaale liig abuur madiyaan inay jid helaan marka tanyadee fursad weyn u in bulshada mayla faday ku faa'iidaysato siida cali muuse maxamed magaalada baydhabo